marka aniga in laga leexin karaa aaminsanahay marka sida looga leexin lahaa meel kastoo jidadka lagu furi lahaa dadkaanu dhammaantood diyaaradda saaran oo annaga dowladda soomaaliyeed iyo maamuladaba ani markaan fiiriyey anaga hawadaan haysanaa dhulkiina waan hagaysta shabaab markaas sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadlo u baahan maantaas waay horumar aanaan laga fikri karin wax kaloo laga fikri karinaa jirin ilaa ay taa la helo marka dowladda soomaaliyeed ani waxaan ka codsanaa iyadoo caalamka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayno garbeeda nahay inuu shirkan u noqdo shirkii arrinta iyadaa kasoo bixi lahayd